qolo kale waxay wariyeen gabadh kale oo u eg masafooyinka wadaadadu dadka ku wacdiyaan waxay ka kooban tahay masafooyinkaasi ka kooban yihiin dhowr tuduc oo iniba ay isku xaraf yihiin waa gabayga leh allaa xoog leh diin baa xarbi leh tegid xajkiibaa leh god baa xigid leh xoor baa dhanya leh dhaqasho xiitaa leh xasad iyo xumaan laysku jiro xiisad beled baa leh aqal xeerar weyn xaal gobeed xilasho gaaraa leh xurmo iyo wanaag loo xisiyo xudud galbeed baa leh waxaan kaa xishoon iyo ximaar xeewal bari baa leh lo'baa sixin leh aribaa sadqa leh sooryo idil baa leh bir baa surug leh soofaa wax kala samayo geed baa leh rabbaa deeq leh roob baa qabow raaxo nabad baa leh jannaa ruga raxmaan baa barya leh raacis nebi baa leh wardaa ridis leh welibaa rilla leh rabid shareecaa leh jannaa udug leh jiic baa godgodan jahannabaa qiiq leh jikraa ridis leh xoolaa jigjiga jooga anigaa leh wuxuu soo jibaadaba libaax jees maraa micile sudciyadaas dhowrka xaraf ku kala socda ayay ku andacoodeen inay sayidka gabay ugu horreeyeen hase ahaatee way ku gabsan yihiin aragtideeda xag dhisme iyo xag taariikheedba markii laga eego ayay noo caddaanaysaa inaan durucdaasi ka horreyn karin labadii gabay ee aan ka soo faalloonnay waa gudban iyo jiinley gabayaa kasta wuu og yahay habka ay kaxahaasi u dhisan yihiin inuu yahay habka ugu adag maxaa yeelay waxaa qasab ah xarafka uu gabaygu ku socdo inuu soo saddex jeer noqdo iyadoo saddexda jeerba laga hadlaayo arrin iskeed u madax bannaan waa hab uusan u beefdhigi karin nin gabay barad ah ama ku jira xilliga istijaabinta ee aftahamadu soo wada maraan midda kale xagga siyaasadda iyo taariikhdaba markaynu midacsanno ayay caddaanaysaa inuu sayidku suducyadaas ku mansuuray xilliyadii uu daraawiish dhidibada u aasay ee uu ay fadhiyey amaba ay talex soo degeen bal u fiirso labadan meeris xurmo iyo wanaag loo xisiyo xidid galbeed baa leh waxaan kaa xishoon iyo ximaar xeewal bari baa leh waa laba meedis oo laga garan karo inay ka soo baxeen nin siyaasadeed oo soomaalida kala bartay la wada xaajooday qaarkood dhanka daraawiishta iyo taageeradooda ammaan ugu soo lexsanaya qaarkood kalena caayaya kadib markay jahaadkiisa garowsan waayeen xurmo iyo wanaag iyo xididnimo galbeedka soomaalida degta ayaa iskale hase ahaatee xishood barri iyo garaadka dameeruhu waxay u sugnaadeen dadka bari degan ee boqor awlaha u yahay jahaadka loo gudbay u soo bixi waayey ballankii ay nala dhigteen la beeniyey weeye durucda labada meeris bar mar kale haddana u fiirso meeriskan isaguna durudayada andacoodka wareeyayaasha taageeraya oo ah jikraa ridis leh xoolaha jigjiga jooga anigaa leh wuxuu leeyahay qoriga jikraha ah ee rasaasqaadka weyn leh ayaa wax la rido oo lagu dagaalamo ah xoolaha ceelka jigjiga daaqayana inkastoo ay iga fog yihiin haddana gacanta daraawiisheed ayuunbay goor ay noqotaba ku dambayn doonaan muxuu ina tusi karaa meeriskaasi wuxuu ina tusi karaa laba arrimood waa tan hore inuu sayidku yiqiin qorigii ay soomaalidu jikraha u tiqiin afka qaraadna maxim lagu oran jiray labada boqol oo xabadoodna mar qura lagu cabayn jiray qorigaas waxaa sayid maxamed iyo daraawiishba ugu horreeyey sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labadii markay ingiriiska kaga furteen goobta eerago ku magacaaban ee isla sanadkaa dhacday waa jikrahaas waxa uu tilmaamayaa ee uu cadowgiisa ku niyadsabi isleeyahay waana jikraha keliya midka ay weligood heleen dadaalkiina markii kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii daraawiish la jabiyey waa jigrihii uu ingiriisku saleex ka qaaday ee xusuusta awgeed siibadda askarta loo dhigay arrinta labaad ee uu meeriskaasi ina tusayaa waxay tahay in la jabiyey xilli ay daraawiisho xoog yeelatay oo ay sayidka garab taagnaayeen rag uu isku hadlayn karay oo ku dhaadan karay una suuragelin karay inuu xoolaha jigjiga daaqaya iyo dad kalehba u goodiyo isagoo nugaal fadhiya wuxuu u muuqdaa meeris uu tiriyey nin caraysan in badan la hoojiyey garabkiisa laga baxay hase ahaatee markaa isbiday awood uu ku aarsan karo dhegaystayaal wadayayaashaas aan ka shakiyey warintooda intaan ka gudbo aan idiin dugo suugaanlihii soomaaliyeed ee caanka ahaa allaha u naxariistay muuse galaal oo kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo lixdankii la weydiiyey maansida sayidka iyo tixdii ugu horreysay muuse garaal oo sayid maxamed iyo gabayadiisii ka faalloonayaa wuxuu yidhi
sodonkii daraawiishta laba iyo labaatan kaa sannadoodii daraawiishu dagaalamaysay waxaa ay gabayadu caan ku noqdeen waxay ahayd wakti dagaal jiraa oo dagaalkaasina shahaad yahay wadaniyaa oo shahaadkaa wadaniyada ana uu ka madax yahay min xagga diintana shiikha xagga gabaygana aan min la gudbeyni waktigaa sabankiisa aanu noolayn waxaa la yaab noqotay in cabdullah xasan oo sheekh loo yaqaano nin wadaaga loo yaqaan isaga iyo reeraha oodoo dhan inuu intuu shahaad bilaabay marqura uu soo saaray balaaqa gabay iyo murtiya oo tafsiisha siduu u dhisan yahay ee saddex saddexda ah aana hortii cidina isku deg oo weliba ku aana inuu gabayga intuu ka yaqaan geeraarka ka yaqaan oo siistada ka yaqaan oo dhaantada ka yaqaan oo gabay carbeedka ka yaqaan oo cayda ka yaqaan oo ammaanta ka yaqaan oo dhirta iyo xidigaha iyo dabaylaha iyo badda iyo shareecada gabayga lagu jirto intaas ay isugu wada mid yihiin taa waxa u raacay isaga oo gabayga uu maanta tiriyo oo yidhaahdo halkaasaan ku duulaya halkaasaan sidaa ka yeelaya berito sidii ka dhacdaa oo weerarkii iyo colkii uu yidhi waa ku dhufanaya ay ka dhacdaa berigii aanu taariikhda qorinkeeda bilownay ayaan maalin waxaan weydiiyey nin odaya oo gaboobaya daraawiishtii ahaan jiray ayaan idhi ninka kan iyo gabiga lagu soo tuuri jiray sidee buu u bilaabay kicdii ugu horreysayse ma ii sheegi karaysa abbaarintuu aamusay maxamuudaalin baa la yidhaahdaa waa reer biro ayuu wuxuu igu yidhi waxaan odayaal ka maqli jiray berigii gabayga intaanu bilaabin ayuu maalin la yidhi gabayo markaasuu yidhi waxa aragka laga sheego dhagahaw aqdaama isha waxaan ka qaadana anigow ilaala arrin iyo wixii i egna uurkaygan ku hayta markaa ayaan anigu halkaa waxaan ka gartay inay waktigaas ahayd wakti aanu weli jahaadka bilaabin laakiin wuxuu dabacsan yahay ee soo wadaa ay cad yihiin markaa sidankaa daraawiista gabayga jooga wuxuu ahaa gabay gabaygii kale dunida eedadoo dhan qorax ku noqday oo gabayaadii kaloo dhami sheeqay oo aamusay sadanka ayaynu maraynay oo uu gabaygu diin iyo jahaad iyo uu gaaladana sare gaaladana geeska yahay iyo wax alla wixii raacsan nacaayayo xojiynayo dadkii kalena waxa waa loo soo jawaabi jiray jawaab waa loo soo diri jiray laakiin la dhowrsanayo
waxa aragka laga sheego dhagahow aqdaama ah isha waxaan ka qaadana anigow ilaalo ah arrin iyo wixii ii egna uurkaygaan ku haystaa waa masafo siday ila tahay aan xujo lagu hagago loo heli karin haddii la yidhaahdo maansadii ina cabdilla xasan tiriyey bay ugu horraysay rag looga qaateen ahayna waxay ka markhaati fureen hubaali waa halkeedee in fartiisii ku taal anigana hawraasan iyo diilay midna igama dhowrsaan si kastaba ha ahaatee ilaa maanta nooma suuro gasho inaan nidhaahno gabay hebel ama geeraarka magacaas le ayuu sayd maxamed orinta maansada ku bilaabay annaga oo hubna sidaa daraaddeed waxaan door bidayaa inaannu doodaa meesheeda ku dhaafno una gudubno kafaalaynta astaamaha suugaaneed ee uu sayd maxamed maanso ruugyadii la da-da ahaa kaga fooray sayd maxamed waxaa isugu darmaday awood siyaasadeed iyo aftahanimo ballaaran waxaa gabaygiisa loo xusuustaa ama loo jecel yahayse ma aha awooddaa siyaasadeed ee labaatanka sano gacanta ugu jirtay daraaddeed haddii aynu awooddaa siyaasadeed dhaafno oo gabaygiisa uun ku ekaano waxaa dhab ah sida maanta loo jecel yahay in loo jeclaan lahaa amaba ay maskaxda dadka ugu waari lahaayeen rag badan oo aftahan wada ah ayay isku kal noolaayeen hase ahaatee siduu sayidku ereyga habboon u heli jiray uma ay heli jirin aqoontii diineed ee uu ku xeel dheeraaday iyo daalacashada kutubta suugaanta ee carabta ayaa gabaygiisa u yeelay daraweyne iyo qotodheeri waaritaan usoo jiidi kara una soo jiiday intaa ka sokow wuxuu ahaa nin aad u maskax furan oo nolosha degaanka soomaaliyeed u dhuundaloolay dabeecadda dadkiisana aad u yaqiinay taasina waxay u suuro gelisay ujeeddadii uu ka maansood is yidhaahdaba inuu ku sugo oo meesha ugu wacan uga soo haro hibe aftahanimo barashada suugaanta raggii ka horeeyey aqoonta diinta iyo kuxeeldheeridda ku-xeeldheerida dabeecadda soomaalida ayuu ku mutaystay inuu boqornimada maansada muddo dheer oo tagtay hantiyo muddo dheer oo soo socotana aan cidi kula lolami doonin gabayada iyo geeraarada faraha badan ee uu jahaadkii uu waday kaga hadli jiray maahae wuxuu ka gabi jiray ujeedooyinka kale ee ay soomaalidu jeclayn isagana ku jeclaatay gabay walba uu tiriyo waxaa ka dhadhama qayb ka mid ah dhaqanka soomaalida gaar ahaan tilmaanta geela iyo fardaha xifaalada tolalka tilmaanta daaqa iyo masalooyinka diiniga ah ee uu dadka caqiidada islaamka ku bari jiray inkastoo uu arrimahaas ka maansoon jiray haddana gabayadiisii badnaa intooda gacanta yada soo gashay waxay u badan yihiin kuwo halgankii daraawiishta ku lug leh ee uu raggiisii ku guwaabinayey ama naftiisa ku daafacayey ama uu cadowgiisa dibadda iyo kii gudahaba ku dacayaren jiray gabayada jaadkaasa oo la odhan karo waxaa lagu magacaabi karaa suugaan kacaameed ama suugaan halgan oo waxweyn oo wax weyn daraawiish u tagtay ahaydna wixii u suuro geliyey inay halis kasta wejiga saaraan oo ciidan ka hub badan weerar joogto ah ku hayaan iyagoo ku luuqaynaya maansooyinka aabahood sayd maxamed ayaanu dhegaystayaal toddobaadyada soo socda hadda wixii aanu ka gaaro idinka soo telin doona